إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maamulka hirshabeelle ayaa aada ugu walaacay sarkaal shalay loogu dilay shabeellada dhexe oo ka mid ahaa siyaasiyiinta mooryaanta deegaanka daarunicma ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerare iyo howlgallo kala duwan oo ka dhacay gobollada ay ka mid yihiin bakool iyo shabeellaha hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya weeraradii lagu laayay ciidamada liyu booliis ee ka dhacay yeedii aato fagaaro ku yaala bakool iyo gedo ayaa isla xalay laga daawaday filimkii laga soo saaray deegaanka yeedii aato madaxweynaha dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro dowladdiisuna ay shisheeyuhu gacanta ku hayaan mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu yahay waddan gun ah oo la haysto haweeney ayaa sheegtay in darxumo u dhintay wiil ay dhashay oo ay dowladda federaalka tababar ugu dirtay dalka elitiriya kadib markii tacadiyo loo geystay qodobadii ugu door koronaa warka ayay intaasi ahaayeen waxaa idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran maamulka hirshabeelle ayaa aada ugu walaacay sarkaal shalay loogu dilay shabeellaha dhexe oo ka mid ahaa asaasayaasha mooryaanta deegaanka daarunicma cabdulaahi soomaali ayaa warkaasi inoo haya dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle ayaa aada u niya jabay markii sarkaal muhiim ahaa shalay looga dilay qarax ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu si murugale uga hadlay geerida ku timiday abuukirmiiney oo ka mid ahaa mooryaantii sagaashamaadkii iminkana ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka islamarkaasina ahaa aasaasihii mooryaanta deegaanka daarunicma ee ku garabka ah dowladda federaalka asigoo ka tirsana maamulka hirshabeelle ugu magacaaban runurgood guddoomiyaha degmada rundurgood ugu magacaaban maamulka hirshabeelle inkastoo degmadaasi ay ka maqan tahay gacantooda oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku sugan tahay ninka lagu magacaabo macalin orgi ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu lahaa abuukirmiiney doorka ugu sarreeya u ku lahay hogaaminta ugu sarreysa uu ahaa xoreynta iyo cadowga ka hortagiisa iyo nin aada runtii waxa uu ahay xagga maamulkana ee udub dhexaad u ah iyo dhammaan shacabka reer runalgood nin oday oo helgamaa oo u ahaa oo oo aan halkan lagu soo koobi karin taariikhdiisa iyo geesinimadiisa iyo runtii nin dadka isku hayo u ahay hal abuurkiisa iyo hor u socodkiisa iyo aragnidiisu waa nimi aada u horeysa u ahaa marka nin lasoo koobi karo maahan runtii waxaa oday weynaa ka baxay degmada iyo shacabka degmada runalgood marka laga soo tago dilka sarkaalka oo uu sida murugadale uga hadlay mas-uulkan ka tirsan maamulka hirshabeelle waxa uu soo hadal qaday dagaalkii dorad subax ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay weerar ku soo qaaday xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaasina ay burburisay dhufiisyadii ciidamadii ku sugnaa kadib markii ciidamadu cagaa wax ka dayeen waxa uu ku dooday in ciidamadu markii lasoo weeraray ay xeeladeysteen taa micnaheeduna waxa weeye in ay cagaa wax ka dayeen si ay uga badbaadaan weerarada iyo qarxyada xarakada shabaabul mujaahidiin asigoo sii hadlaya waxa uu hoosta ka xariiqay in habac weyn uu ku yimiday duulaankii lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah gaar ahaana dhanka gobolka shabeellaha dhexe waxaanuu muujiyey in ay dayacan yihiin ola iskugu soo jira waaye aagaga dhamuu dagaalku ka furan yahay halkaan aagoo daarunacmo iyo degmada rungo dagaalku uma furnayn dagaalka soomaaliya dhamuu ka furnaa dagaalka markii oo cadaan socdana wuxuu u baahan yahay in isbedel lagu sameeyo oo hogaanadiisa iyo horu socodkiisa la qiimeeyo qiimeyntaasaa lagu jaraa oo face cusubna la furo facekaas cusubaa lagu xoray doonaa laguna gebagabay doonaa gaabiskaas marka waa jaraa waa gaabis guud oo dowladoo dhan waana gaabis ku saabsan qorshaha dibudhiska ciidanka markii dagaal la galo waa la dhimana racmaa waxbaa khaldamaa gaadiidkaa xumaana ciidankaa dhammaana saraakiisha lagu weynaayo wax hogaaminaheed weeraradii laayaanka ahaa ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday ciidamada dowladda federaalka ah waxay sababeen in mooryaan iyo ciidamo badanu ay furmaha dagaalka ka baxsadaan kuwa iminka furmaha ku sugan ayaa waxay diyaar u yihiin haddii rasaaso ku bilaabato in ay cararaan sida daraad subaxba ay ku dhaqaaqeen ciidamada ku sugnaa daarunicma ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerare iyo howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay gobollo ay ka mid yihiin bakool iyo shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada shabeellada hoose iyo bakool kuwaas oo lala beegsaday ciidamada shisheeye ee waddanka kusoo duulay iyo kuwa la shaqeeya haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerare saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalka fariisimaha ay xalay weerar ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda waxaa ka mid ah deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo lagu weeraray xere ay ku sugnaayeen ciidamada uganda sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan xerada buundada deegaanka beriire oo hoostaga degmada afgooye howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa dagaal toosa oo lagu qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin buundada deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee safka kula jira ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen laba xero oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xeryahan ciidamadu ku sugnaayeen islamarkaana xala weerarka la kulmay ayaa ku yaala degmada ceel burde welina faah-faahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay weerarada ay la kulmeen ciidamada xala lagu weeraray dhufaysyadooda mu-asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya weeraradii lagu laayay ciidamada liyu booliis ee ka dhacay yeedii aato warbixinta warkaasi cabdisamed ayaa ka waramaya mu-asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal soconaya afar iyo afartan daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigay weeraradii yeed iyo aato muuqaaladan ayaa ka kooban laba qaybood qaybta hadda soo baxdayna waa juskii koowaad qaybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa taariikh ku saabsan cadaawada etoobiya waxaana kasoo muuqanaya dad waxgarad ah oo arrintaas si faahfaahsan uga hadlaya iyo ficilla iyo xabashada iyo reer galbeedku ku kacayaan oo ka tarjumaya cadaawada ka dhanka ah soomaalida sidoo kale wuxuu muuqaalku wejiga ka feedayaa maamulada ka dhisan soomaaliya ee xiriir kala leh shisheeyaha kuwaasoo laga waramayo kaalinta ay habmaamulkoodu ku leedahay etoobiya intaa waxaa dheer oo isdaarka kasoo muuqanaya madaxda maamulada etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed oo si aadaha isugu duleynaya madaxda gumaystaha marka la marayo qaybaha dhexe waxaa la arkayaa dad maati ah oo ay ciidanka etoobiya ku gumaadeen dhulka soomaali galbeed iyo kuwa ay tacdiibiyeen kuwaas oo ay ka mid yihiin haween iyo waayeelo intaas dhinka ka dhacay waxaa lagu dilay hadda shan boqol oo qof oo rag iyo dumarba leh waxa weeye dhibku haddaba nin uuna ku soo dhicin oo xukuumadda kilalka sanada wax aan mama jiro waxa weeye nin horumarkii laga gooyey nin dhibaatyadii la laayey nin la baabi'iyey wixii inagu dhacay wax aynu maanta sheegi kara ma
kan elbirid iyo hamiin bari helaba waa noo qaadi maijey midi tumo ikuusa haytani nijey gudi gudi todobilooda ruun jigjigina nijey sidi isidii ku daran falaad huma nii boolis niina dhaganta ba'amnidoow ilaahay maqaadiridiis basbaaska jaro madagal iingini adaadin muslim niin sheegadaw akhyaarkiin garaasonana adaadi naniinla dhagan ciidamada layuu boolis iyo kuwa degmada baarey ee maleeshiyaanka oo iskaashanhaya ilaa konton nin oo reerkan ah yay gacan ku qabteen ururiyeen waxay xabsi oogu maqan oo haddaba la jira iyo wax ay madaxa ka bujiyeenoo ay bareenka madaxa kala dhexeen wixii la dilay iyo wixii xabsi ku maqanmaya inta kalena oon bay u dhammaatay waxaa jira nin siddeetan jira oo oon u baktay oo dadkan ka mid ah waxaa jira yara oo ciyaal ah oo farxadka xabadda markii lagu samaynaya farxadka amalka marku magan waa ku dhintay
annagoon dareen qabin
unbaa uun ciidamo naga wareejiyeen ciidamadii ruuxay dilaan iyo ruuxa caqajaan iyo ruuxay dabku ruraan unba ka dhigeen umbadda sanaamka ano ugu dhacay sidii mayd sidii maydkun baa liiga dhaqaaqay amin dambe oo la kala tegay ma adka ka soo kacanugu si ay yeeleen boqor oo mahayo waxay dileen waxay dileen arkay waxay ka carareen kada carar kolka dabatanana habeen subax waaberi unba dabatanana ciidamo uun kaa tabar badan unbay gacantuna geliyeen wax carara iyo waxay dilaan iyo waxay sirciyaan ba ka dhigeen dadadiya naagaba dabbaaba liigu rogay anoo jifaaba dab liigu rogay waaba kan indhahaagaa baad ku artaaye indhahaagaa baad ku aragtaaye in dab liigu rogay anoo dhabarabadka jifaaba liigu rogay dabe
xoolihii markaan seexannay oo waagu u baryo aan lahayn ay toostiina dababka ashidatiina ayuu ciidan afartii gees naga weeraray ciidankana weeraray waxaa weeyaan adalkurinay reerka lagu soo baxay reerka markii lagu soo baxay dad iyo dunyo waxay xabadda ka duwayaan male dad iyo dunyo waxay xabadda ayn marina male annagu bax iyo qaar baraka iyo balaayaan ugu dhacday annaga ragga annagiina way laayeenoo eber bay ka dhigeen marka xunduudday nagu laayeen waxaana laayeen waa new baris iyo degmada baaree waxaanu inaadeer u xabeebsanna oo aanu u hadlaynaa xasuuqa ka dhacay etoobiya iyo somalilan dhexdooda ha naloo kaco ha naloo gurmado baaqigiina maydadkoodii iyo xiniyahoodii ilaqabaa lagu soo sidaa bacbaa lagu soo wadaa nooma noola xasuuquna inta nala shiriyo oo meelnala fadhiisiyey baa layidhi shalay ragganaydi qabay maantana annagaydi qabna war noloshaasaan ku jirnaa naloo gurmado
ciidamada itoobiya ee dulleysanaya dadkaas soomaaliyeed waxaa qayb ka ah kuwa xabashidu qorotay ee liyubolis waxaa la arkayaa iyagoo ku dul istaagaya calanka uu towxiidku dhexda kaga qoran yahay kuna dulcaweynaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlay qayladhaanta hoyooyinka ay xabashidu gumeeyeen ayaa wuxuu yidhi
nabigeena moxamed sal allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi dacwat lmadluumi yarfacuha allahu fowqa alghamaam wa tuftaxu laha abwaabu asamaa ويقول رب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي walaalaheena muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaana wa tacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxweeye addoomaha ilaah nooga aargudine waxweyaan adduunna laga siin ilintidayniye utunteenna waan heli haddaan il kalena dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar unbaa sidii aarlib ah ooda soo jebine
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
intaas kadib waxay kaamirad alkataa'ib ku geynaysaa goobta diyaargarowga dagaalka si loo weeraro ciidamada liyubolis oo xilligaas joogayeed goobta waxaa ku sugan ciidan badan oo khushuucu ka muuqdo sidoo kalena akhrisanaya qur-aanka kariimka fagaaraha ugu dambeeya ee laga dhaqaaqayo waxaa jooga sheekh fu'aad maxamed khalaf
allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ula hadlaya waa dadka mujaahidiinta idaa laqiitum fi'atan koox gaala haddaad la kulantaan murtadiin haddaad la kulantaan cadowga ilaahay haddaad la kulantaan waxaan dalbayna waxaa weeyaan almowtu uma annasru geeri baan dalbaynaa ka gadaanna nasri baa allana siinaya subxaanahu wa tacaala alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin allahna waxaan weydiisanaynaa nasri deg dega allah inuu na siiyo inuu cadowga alle noo jebiyo عدوغينا كعبسدي وعري الله كدغو اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على عدوك وعدونا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اليوم تبلغ الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
intaas kadib dagaalkii ayaa bilowday labada ciidan ayaa fooda isdaraya waxaa liyuubolis loogu daatay dhufeysyadoodii ciidankii liyuubolis ayaa bilaabay inay ka firxadaan goobta dagaalka lagama harine waa la eryanayaa
soomaalida u badan kelinka shanaadii halkan lagu gumaysanayo bal warsada walaalaha ka soo hijrooday dhulkan maxaad u haysato adinkuna waa aragteen fidna iyo maxaa lahaa maxaa nimanka niyu boolisahay ummadda sawidhe waa aragteen cidda ay sugaayeen in ka kicisan la rabo waa ayo marka waa annaga ilaahi subxaana wa tacaala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عندي سوايا وايو صحافين تصدر إنك واي
sida laga dheehanayo filimka dagaalka ayaa muddo socday waxaana ciidankii liyubolis ay u qaybsamayn wax la dilo oo meydadkoodu bilqan yihiin meel weliba iyo qaar naftooda la baxsaday
mujaahidiinta jabahaadka kala duwan ku sugan waxaan leeyahay waxaad tihiin hormuudka ay ummaddu maanta iyo mar weliba fiirsanayso hawsha aad haysaan waa halka ugu sarraysa diinka ilaahay fadligiisa kadib jihaadkiinna ayaa maanta inta yara ummadda u caynsan lagu keenay haddii ayadan idinka ahaan lahayn sida waddamada qaar ka taagan baa dadka muslimiinta ah xitaa soonka iyo salaadda si bareer ah looga joojin lahaa xijaabka dumarka muslimaadka ah jihaadkiinna ayuu ku xidhan yahay dugsiyada qur-aanka iyo masaajiddu jihaadkiinna ayay ku furan yihiin fulinta shareecada islaamka iyo nashrinta caqiidada saxiixa ah waxa ay ku hirgelayaan waa nafurkiinna waa idinka cidda ka hor gudban ee fashilinaya weerarada xadka aan lahayn ee lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ee wax loo reebtay aysan jirin hadduu yahay weerar cirka ah mid dhulka ah iyo mid badda intaba allah idinka aqbalo jihaadkiinna iyo istishaadkiinna waajibka idinka saaran diinta ilaalinteeda u sii labakacleeya mas-uuliyaddu maanta idinkaa idiin saaran tahay haddaad sidii allah idinku amray u gudataan adinkaa ku liibaanaya adduun iyo aakhiro
qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu tusayaa maxaabiis laga soo qabtay liyubolis
cabdulaahi daahir cilmi soo qabtay kolley dagaal baa dhacay bay ahayd waan isdhex gallay waxaan isdhex gallay ciidamada al-shabaab kolkaan isdhex gallay waa dhaawac baan noqday lugtamaan ka dhaawacmay begyada iyo labadan gacmood ani waxaa laygu soo qabtay kolley dagaal baa dhacay bay ahayd waan isdhex gallay waxaan isdhex gallay ciidamada al-shabaab kolkaan isdhex gallay waa dhaawac baan noqday lugtamaan ka dhaawacmay begyada iyo labadan gacmood iyo isha afartaa waa igaadhay ee dhaawac kolkaa baan fadhiistay ahayd oon gacmaha taagay sidii baa la igu soo qabtay
nebigu sala allahu calayhi wasallam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayey quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waa jebiyey
اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام منه في سحل
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
ciidanka liyu booliis oo ay laba bilood ka hor kala dirtay dowladda itoobiya ayaa caan ku ahaa gumaynta dadka soomaaliyeed walow ay weli qaarkood baaqi kusii yihiin dhulka soomaali galbeed iyagoo qaab booliis ah uga hoos shaqaynaya xabashida filimkan ayaa wuxuu xambaarsan yahay macluumaad aad u badan waa tahay aynu halkaa kaga gudubno warbixintaasi waxa ay ku saabsaneyd filimkii alkataa'ib ka soo saartay dagaaladii lagu laayay liyu booliis waxaa xusid mudan in alkataa'ib muuqaalka gudihiisa ay ku ballanqaaday juskii labaad ee laa marxaban bihim qaybteeda afraad taasoo iyadana lagu arki doono dagaaladii liyu booliis lagu xasuuqay ee dhacay sanadkii hore xilyadan oo kale fagaaro ku yaala bakool iyo gedo ayaa isla xalay laga daawaday filimkii laga soo saaray dagaalkii yeedii aato markale iyo cabdisamed fagaaro weynuu ku yaala magaalada tiyeglow ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa xalay waxaa laga daawaday muuqaal ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab boqolaal dad ah oo fagaaraha isugu yimid oo kamid ah dadka magaalada tiyeglow ayaa xalay waxay daawadeen muuqaalka oo lagu soo bandhigay weerarkii dhacay labaatankii juulaay ee sanadii labada kun labiyo labaatanka kaasoo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan liyu boolis waxayna weeraradaasi ka dhaceen deegaanada yeed iyo sidoo kale aato qaar ka mid ah dadka daawaday muuqaalka ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha ay filinka ku arkeen
filinka horta filinkii waybuu ahaa yeed iyo aatu ilaah subxaana wa tacaala walbadan oo gaalada ka baabi'iyey ibirka bi xadgudub badan iyona marka ma injiisadeen dadka muslimiinta ah gaar ahaan bakool dadka ka nool iyo meelyuhu hadda degan yihiin oo markaa soomaali galbeed dhib badan ka jiisadeen dhibkaa farac badan marka ilaah subxaana wa tacaala wabaan ka jaaziyey yacni xasuuq ba'an ba'an ka jaazi meelmay ka aragahan hata walbadan oo ilaaha subxaana wa tacaala baabi'iyey yacni hubjo iyo baawurtiyo iyo aybaa fiirsane oo kan firin eedeeda muhiimsa badan qulubtan hajiidadii yeed iyo aatasineenka dhammaay alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala siyo dhaanta ninka dheeree raayadda oo ilaahay subxaana wa tacaala haddina korneenka qaadi ilaahay baa ka mahadsan walaalo mujaahidiin adduunya raaxada ee faayna ka jirin raadsadeen liyun balasineenka galay alxamdulilah qulubtanoo ka shaafay ilaanka farxasan alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan insha allah biidinillah waysan ka jirin raadsadaa na mujaahidiin ilaahay subxaana wa tacaala adduunya raaxada ee faayna ka jirin raadsadeen mayba aragay oo kamayadii aata filinkii haay ilaahay ka mahadsan gaalada omil aray balhaanlin shafi jaahidiinta mayba laa ilaahay galantiin korkaweel kiigin dhaawac min ilaahay caafi kiigin shahiidin ilaahay shaadiis ku aqbal kiigin roogan ilaahay gacantiis nuur iin saar uu kumay fiirsadahayne filinkii caati iyeed murtadiintii liyu booliskii gacantii mujaahidiinta kadeersidii inta ka fiirsadahayna unu khaasatan reer bakool eedanka caraysanayni iyo waxyaabihii iyonii suubiyan uuna ogayni oo uurku taalani ahaydi uu ka qalbagaana gaboobi uugu safayle ungunduraarna filinkaas filin eedi xiisan badan lew maasha allah iida laabtana ugoobsani hindhoog ugoobsani muslimiinta meelbarrowan iidanka faraxen maasha allah qaniimada argahayta baawurtii oo lagubi qaniimadii waliyahayaan oo walba unku qaadana qaarna lodhubade
magaalada tiyeglow ee gobolka bakool waxay ka mid tahay deegaanada ay dhibaatooyinka ka geysteen xabashida iyo sidoo kale liyu boolis ka hor inta aan deegaankaas laga saarin sidoo kale magaalada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa xalay waxaa laga daawaday muuqaalkaas waxayna dadku ahaayeen kuwa bogaadinaya weeraradaas filinka waxaan ku daawanay guusha islaamka iyo jabka ku dhacay gaalada new boolis ee riddada ahee dhibaataynaysay dadka islaamka ah shacabka haweenka kufsanahayey waayeellada guryaha ku gubahayey sidii aan macnaha arkaynay xolaha muslimka iyo hantida boobahayey tan ayadahaan ku daawana filinka
waxaa si gaara ii soo jiitay
gaaladii macnaha diinta ku soo duushay oo loo soo fangareeyey loo soo hubeeyey loo soo carabiyeeyey inay guuldarraysteen bakhtigeediina aan daawanayno iyo firxadkooda inaan istaagno oon dagaalanno oo aan u istaagno tawxiidkanaga inaanan lagu istaagino kor u ahaado sumey cabdulaahi cabdi walaayada islaamiga gada gaarhaan ceelcaddo filinka intaan daawanaya waxaa si gaar ii soo jiitay dad la leeyahy waa soomaali soomaali maahan muuqay soomaali ka yihiin waa dad lagu soo tarbiyeeyey diin nacaab islaam nacaab lagu soo tarbiyeeyey oo lagu yidhi wax allaala wax islaam sheeganaya dad dhaqan xumo iyo faaxishanimo dad kula dhaqan weydaan etoobiya ka mid ma tihiin mujaahidiinta waxaan leeyahay walaalahaana ayaa tihiin waa wiilashinadi waa walaalahana waan garab taaganna ree ceelcaddoo dhan haddaan nahay waan garab taaganna ayaan leeyahay mujaahidiinta muuqaalkii alkataa'ib xalay soo saartay ayaa waxaa si aadaha looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah iyadoona sidoo kale uu ku faafayay baraha internetka muuqaalkaas ayaa alkataa'ib gabagabadiisu waxay ku ballanqaaday jusga labaad kaasoo isna lagu daawan doono weeraro hor leh oo lagu laayay liyubolis madaxweynaha dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay si cad u shaaciyey in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro dowladdiisuna ay shisheeyuhu gacanta ku hayaan mar kale iyo cabdulaahi soomaali inkastoo dadkan dheergaradka iyo aqoon-yahanaduba ogaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalkuna ay horey u sheegeen in waxa loogu yeera qaramada midoobay ay dowladda federaalka ku maamusho qodobka toddobaad ee xeerkooda oo lagula macaamilo dowladaha ay gumaystaan ayaa arrinka iminka waxaa qiray oo ka markhaati kacaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud waxa uu warkaa shaaciyey markii uu xarunta qaramada midoobay tegey islamarkaana mar kale loo diiday in cunaqabataynta hubka waaweyn laga qaado wuxuu sheegay in haddii ay yihiin dowladda federaalka si aad ah loo bahdilo islamarkaasina aysan cod iyo go'aan toona lahayn taa micnaheeduna waxa weeye in wixii la raba loo go'aaminayo sidii la rabana laga yeelayo laakiin duruufaha xunxun ayaa wuxuuna gaarsiiyey caalamka maanta tuulada noqday oo halka tuulo dadka dadadegan siday isugu dhow yihiin isu maamulaan oo kale caalamkii o dhan maanta isu maamulaaye jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa la yidhaha jabtar seen inna lagu maamulo dalalka dhan xubinay ka yihiin xubinaan ka nahay si aan loola dhaqminaanna loola dhaqmaa si si u fiican waa tahayoo gargaar iyo wanaag iyo kaalmo iyo wax badanoo ummadda soomaaliyeed badbaadinaa lagu xelay laakiin dadku uma noola inay wax cunaan bes uma noola caloosha kama noolin inaan caloosha wax ku shuban uma noolin karaamaan leennahay sharafaan leennahay ciziyaan leennahay dadnimaan leennahay maalin walba inay gacanta noo hoorsanaato sax maaha amnigooda ma sugi karaana hala garb istaago amniga halala sugo inna la yidhaha sax maaha isma biili karaana biilka hala siiyo inna la yidhaha sax maaha jabtarsabanaa lagu maamulaa go'aan ma laha maalin walba go'aanka waa loo gaaraa hub lama sii karo kaas looma ogola xagga uma safri karaan kuwa ayaga ka mid ahaaye muxuu aha diyaaradaha ma raaci karaan kuwa ayaga ka mid ahay muxuu ahaaye inna la yidhaahdo waxaan ugu kallifnaannay li'anna annaga waaye waa naloo lahay wax la yidhaha ma jirto
dhowr iyo toban sano kadib markii ay burburtay dowladdii militariga ee soomaaliya taas oo shisheeyuhu jabhado kala duwan uu ku kiciyey ayay shisheeyuhu dhisteen dowladda federaalka ah iyo maamulada ka farcama kuwaasoo loogu tala galay in si rasmi ay u fuliyaan danaha shisheeyuhu soomaaliya uu ka leeyahay marka laga soo tago bahdilka qaramada midoobey ay ku haysay dowladda federaalka waxaa intaa dheer in ciidamo shisheeye ay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba ku waardiyeynayeen xafiisyadooda islamarkaasina iyaguo ay furayaasha hayaan loomana ogola in furayaashaas lagu wareejiyo oo ay arrimahooda u madax bannaanaadaan mas-uul xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu yahay waddan gun ah oo la haysto sida warkan mar kale uu ku faahfaahinayo haashim iyadoo dowladda federaalka ah ay maalintii shalay sheegtay in ay xorriyad u dabaaldegayso ayaa waxaa xusid mudan in qaar ka mida mas-uuliyiinteedu ay sheegayaan in dalku gumaysi daran ku jiro kani waa axmed cawad ciise oo soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka xilal kale oo diblomaasiyadeedna soo qabtay wuxuu sheegayaa in muddadii dhoweed ee uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda uu la kulmay dhibaatooyin badan iyo bahdil wuxuu sheegay in askarta shisheeye ay ihaanaystaan madaxda dowladda federaalka marka ay xarumaha gelayaan wasiirka arrimaha dibaddaan ahay soomaaliya markaan xalano gelayo nin yugandheesa ay baaraya xalane waay muqdisho caasimadii dalka wasiirka arrimaha dibaddaan marka ninkaa ugandeskaan isu sheegaya waxaan leeyahay wasiirka arrimaha dibaddaan ahay markaasuu ileeyahay tus i d i d baan tusayaa sug buu leeyahay eybuu u yeerayaa gaariguu baarayaa asxaan hadday ii sameeyeen waddaysan gaariga iga soo dejin marka tan inay soomaalidu dhibsadaan ma xaqiiqa waay madaxweynahayga ra'iisul wasaarahayga si ay ula kulmaan qof safaaradda maraykan ka socda nin safaaradda maraykan ka socda ayaa arrimaha ma u tegayo maxaa la yihahdaa villa soomaaliya ma u tegayo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha u imaanaya madaxweynaha xafiiskiisa waxaa furaha haya qofka ugu dambeeya furaya iyo ra-iisul wasaaraha waa qof eh, maxaa la yidhahdaa ugandes qof soomaaliya laguma aamini karo wasiirkii baa la aamini karin siyaasiyiin iyo madax badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka markhaati kacaya in waddanku gumaysi ku jiro dhanka kalena waxay eedeynayaan shacabka soomaaliyeed ayagoo eedda ka weecinaya dadkii keenay shisheeyaha ama kuwa la shaqeeya oo ay iyagu ugu horreeyaan halka warkaan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan haweeney ayaa sheegtay inuu darxumo u dhintay wiil ay dhashay oo ay dowladda federaalka tababar ugu dirtay dalka eliteria kadib markii tacdiye loo geystay mahad cubiid ayaa faahfaahinaya cabdulcasiis axmed warsame wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii ciidan ahaanta loogu qaaday dalka eritrea kuwaasoo ay dowladda federaalku qaab dhagaraysan u geysay waddankaas askarigan ayaa la sheegay inuu waddankaasi ugu geeriyooday daryeel la-aan kadib markii ay soo wajaheen xanuuno fara badan waxaana lagu qalay ka hor inta uusan geeriyoon isbitaal ku yaala dalka eritrea hooyada dhashay wiilkan oo ku nool magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka warantay goortii ugu wardambeysay wiilkeeda iyo inta sane ee uu ka maqnaa ooy aniga wiilkaygu wuxuu ku tegay wiilkaygu markuu dugsigii sare iyo kii hoose ka baxay ayuu wuxuu doonay inuu shaqo doondoonto dabadeed wuxuu tegay magaalada xamar waxaa lagu yidhi ciidan ayaa waxaa looga odayaa garar anigu horta lamaan socon isagu sheeko u qarsoon bay ahayd uu rag dee meesha ugu tegay odayaashiisa raggibaa qoray markuu qortay ma ogeyn laakiin mararkii la qaadayay oo uu diyaaradda la saarayay ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yidhi hooyo moobilkiina waa layga reebay waxaana laygu dara ciidan gadara garoonkaana ka dhoofaynaa buu igu yidhi marka waxa weeyaan inankayga afar sano ayuu iga maqan yahay wax war ah oo fiican kama helin waxaa kaloo ay ka hadashay qaabka ay ku heshay inuu wiilkeedu xanuunsan yahay isbitaal ku yaala dalka eritriyana jiifo waxaa la ii sheegay maanta waxa weeye isniin isniinteedii kale goor casarkiiya ayaa lambar eritriyana soo gala lambarkii waa ku celinay haddaan ku celinayna inankaygii ilaahay baale oo hadalkiisa nuxuus yahay baa iga qabtay wuxuu igu yidhi hooyo waan xanuunsanayaa dakhtar baan aallaa waxaan u baahanahay oo inaad lacag ii soo dirto daabeed waxaan ku idhi hadalkiisii markaan waxba ka garan waayay lacagtaa mooyaane waxaan ku idhi war wax ma kuu dhow yihiin soomaaliya io dhiib baan ku idhi wiil buu ii dhiibay lambarkii wiilkaas wiilkii wuxuu igu yidhi hooyo runta haddaan kuu sheego wiilkaagu beerkuu ka dilan yahay buu igu yidhi waa haddii lay ogaadana god madow baa laygu ridayaa buu igu yidhi ugu dambayntii waxay ka warantay sida ay ku ogaatay inuu wiilkeedu geeriyooday iyo geeridiisa kadib siday ula dhaqantay dowladda federaalka waxaan ku yidhi hooyo hooyadaa oo kalaanahay maanta haddaan halkaa joogaanba waxaan kuu qaban lahaa hooyo iigu noqo waan beriyey adigu wuxuu yaha dhow ayaan ku noqonayaa buu igu yidhi adigu markii dambe abaaro maqribkii markay ahayd ayuu wiil kaloo in adeerkiisao la hadli jiray buu soo garaacay wuxuu ku yidhi ninkii waa dhintay ninkii waa dhintay saa ku ogaada adigu inankii meelo badan buu la hadhadlay ciidanka eritrea madax u ah lambar buu soo helay nin layidhi ninaasti magaciisana cabdulqaadir baa la yidhahdaa baa la yidhi magaciisana waxaa la yidhi ninaastiisana faad yaasiin baa la yidhahdaa baa la yidhi ninkaasuu soo helay ninkii ayuu lambarkiisii garaacay cuyina adeerow ninka halkaa ku dhintay ee dakhtarkaa ku dhintay ayaan walaalanahay bal ninkaasaan rabaa dee aasintiisiiyo wixiisiyo inaad dee waxuun inaad iga sheegtid buu yidhi ninkii wuxuu ku yidhi waryaa lambarkayga yaa ku siiyey yaa ku siiyey lambarkayga yaa kuu soo sheegay xageebaad ka heshay halkii tacsiya wanaag iyo dee oo waxuun ka sugayay aflagaado badan iyo hadallo xunxun buu ku yidhi dowladda federaalka ayaa dhagaha ka furaysatay waalidiinta ay ilmahoodu ku maqan yihiin dalka eritrea kadib dhowr jeer oo ay warbaahinta ka hadleen dalbadeenna in wiilashooda loo soo celiyo warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaa